أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka room dowladda xabashada etoobiya ayaa ka qayladhaamisay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona dhanka kala qiratay inuu fashilmay duulaankii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah dowladda kaafirada burundi ayaa qayladhaan xooggan u dirsatay gaalada caalamka kadib markii dalkaasi uu ku faafay cudurka furuqa daayeerada laba wiil oo dhallinyaro ah ayaa dhimatay kadib markii ay liqday badda xeebta magaalada berbera ee waqooyiga dalka soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa silibiyiinta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa ku guulaysatay xiridda farbiyooda dhibaato xoogan ku eysayo beeralayda ku dhaqan degmada kamsuuma iyo deegaanada hoos taga weerar khasaare nafeed uu ka dhashay ayaa ka dhacay gobolka tanariifa ee dalka kenya maktabka dacwada wilaayada islaamiga bokool ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey dalaaleyda ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas xamlada dacwiga ah ee irshaadulumma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay toddobiyo labaatanka bisha safar kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi aheen haatan isagii oo dhan dowladda xabashada etoobiya ayaa ka qaylilaamisay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona dhanka kala qiratay inuu fashilmay duulaankii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah walaalka ilyas ayaa warbixinta warkan inoo haya እንዳጋጣሚ ሆኖ አለመታደል ሌት ሚ ፑት ኢት ዲስ ዌይ በዓለም ላይ ሀብታም ከሚባሉ አሸባሪ ቡድኖች ነገር ግን ሶማሊያ የራሷ የሆነ ብሔራዊ ጦር ናሽናል አርሚ እንዲኖራት ብዙ እንደ ኢትዮጵያ ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለ ስለሆነ የጸጥታ ተቋማችሁን በእጃችሁ እስክታደርጉ ድረስ አልሸባብ ገራገር ነው ብሎ ከታሰበ
waxaa saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta bariga afrika si aad ah u qabsaday hadal ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda etoobiya waxa uu ninkan isagoo warfidiyeenka kula hadlayay gudaha waddankiisa uu soo hadal qaaday arrimo dhowr ah oo ay ku jirta sida ay u arkaan heshiiska dhex maray kooxda riddada iyo dowladda dabadhilifka ah ee masar waxa uu muujiyey inay ka xun yihiin oo aysan marnaba aqbali doonin in qaahira ay ciidamadeeda qayb ka noqdaan duulaanka saliibiga ah ee mar kale la doonayay in laba kun shan iyo labaatan lagu soo qaado dalkan muslimka ah ee soomaaliya waxa uu dhanka kale ninkan soo hadal qaaday awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sida ay gobolka ugu sii xoogaysanayaan marba marka ka sii dambeysa wuxuu taayay qiray in awoodda mujaahidiinta ay ka halis badan tahay sidii hore aysan ahayn sida ay moodayaan dadka qaar isagoo ula jeeda in cudud ahaan ay ka xoog badan yihiin sidii horey loo ogaa waa sida uu dabcan hadalka u dhigee waxaad ii oggolaataan in qaabkan aan uga hadla awoodda al-shabaab waa mid ka mid ah kooxaha argagixiso ee ugu taajirsan caalamka waa koox abaabulan aragti ahaan iyo siyaasad ahaanba awoodna leh waxaa laga yaabaa in mararka qaar la iska indhasaabo awooddooda balse middaas waxay dhibaato u soo jiidaysaa dalalka deriska la ah soomaaliya oo awooddooda kuma koobnaanaysa gudaha soomaaliya waxaa sidaas yidhi wasiirka arrimaha dibadda etoobiya waxa uu ninkan hadalkiisa sii raaciyey isagoo weli ku sii guda jira ka hadalkiisa qodobkan haddii aad u malaynaysaan in kooxdan ay tahay mid sahlan waxaan idin xusuusinayaa dhacdooyin ay ka geysteen dalalka deriska ah qaybtood intiina dhallinyarada ah waad ogtihiin kuwiina soo harayna waxaan rajaynayaa inaad akhrisateen maqaalada la xidhiidha qodobkan waxa uu ugu dambayn ninkan ku marag furayaa in halbacaad lagu lisay ay noqotay xamladii bowda qaawiska iyo istaagtaagga lagu laray ee uu murtad xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah isagoona xilligaas sheegaya in muddo kooban uu ku soo afjaraya awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda silibiyadda burundi ayaa qaylidhaan xoogan u dirsatay gaalada caalamka kadib markii dalkaasi uu ku faafay cudurka furqa daayeerada cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan haya wararka ka imaanaya wadamada dhaca bariga iyo bartamaha qaaradda afrika ayaa sheegaya in cudurka halista ah ee furuqa daanyarada uu si xawliya uga dhex faafayo wadanka burundi ayaa laga soo calaamadeeyey boqolaal kiis oo ah cudurka furuqa daanyarada sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka dowladda siliibiyadda burundi wararka ka imaanaya magaalada bujamuura ayaa sheegaya in ugu yaraan laba boqol soddon iyo kow ruux laga helay cudurkan halista ah kuwaas oo lagu karantiilayo cisbitaallo ku yaala gobolada wadankaas uu ka kooban yahay saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in cudurka furuga daanyarada uu dalkaas kusii faafayo iyagoo soo jeediyey talooyin looga baaqsan karo faafitaanka cudurka war rasmi ah oo kasoo baxay xukuumadda bujumbura ayaa waxaa loogu yeero beesha caalamka u qayla dhaamisay waxayna codsatay in laga gacansiiyo xakameynta cudurkan oo si xawli ah bulshada uga sii dhex faafayo burundi oo ah dalka ugu fakhrisan caalamka ayaa dadkiisu wajahayaan xaalado aada u liita sababo la xiriira xukuumadda oo aanan qarash ku filan gelin majaalka caafimaadka tusaale ahaan magaalada caasimadda ah ee bujumbura ma lahan adeegyo caafimaad oo tayo leh shacabkuna ma haystaan biyo lacabo oo nadiif ah dhinaca kale dowladda kenya ayaa ku dhawaaqday in kiiskii ugu horeeyey oo ah cudurka furuqa daanyarada laga diiwaangeliyey magaalada caasimadda ah ee nairobi kenya waxay xaqiijisay in saraakiisha caafimaadka ay karantiileen ruuxa laga helay cudurkan dhakhaatiirta caafimaadka ayaana sheegay in xumada cudurkan ay dhimasho sababto sababo la xiriira finanka tirada badan ee jidhka qofka ka soo baxa waad mahadsantahay walaalka caliyare laba wiil oo dhalinyaraha ayaa dhimatay kadib markii ay liqday badda xeebta magaalada berbere ee waqooyiga dalka soomaaliya sida uu ku waramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan wararka ka imaanaya degmada berbera ee waqooyiga soomaaliya ayaa sheegaya in xeebta batalaale ee magaaladaasi ay ku geeriyoodeen laba wiil oo dhallinyaro ah dhacdada keentay dhimashada labadan qof ee dhallinyarada ah ayaa timid markii ay badda liqday sida ay ku soo warramayaan dadka deegaanka warbaahinta deegaankaasi ka howlgasho waxay sheegeen in wiilasha dhallinyarada ah oo ka yimid dhanka magaalada hargeysa ee ku dhintay xeebta berbere lagu kala magacaabi jiray maxamuud qoorseef iyo cabdiraxmaan janaale qof saddexaad ayaa lagu soo warramayaa inuu ka badbaaday dhacdadan laga soo tabiyey biyaha badda ee magaalada berbera kaas oo la soo wariyey inay wanaagsan tahay xaaladiisa caafimaad sanadkii hore laba kun iyo labaatan iyo saddexdii ayay ahayd markii sidan oo kale biyaha badda magaalada berbere ay ku dhinteen laba wiil oo da'yar kuwaasoo ka yimid dhanka magaalada gabiley waad mahadsantahay abuu xasaan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa silibiyiinta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya wararka naga soo gaaraya gudaha dalka kenya ayaa sheegaya in ciidamadu mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay dagaallo culus ay ku qaadeen askar ka tirsan kuwa dowladda silmiyadda kenya kuwaasoo ku sugnaa tuulada madax muruub ee hoos tagtaa degmada faafi ee gobolka gaarisa kuwaasoo ilaalaha ka hayay ceelbiyooda dowladda silmiyadda kenya ay ka qodanaysay deegaankaasi dagaalka ayaa markii muddo kooban socday askarta silmiyiinta kenya bilaabeen inay isaga cararaan deegaanka waxayna warar hoose sheegayaan inay jirto khasaar nafad iyo mid hantiyadeed oo gaaray silibiyiinta kenya ee lagu gaarsiiyey dagaalkaasi wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa ku guulaysatay xiridda farbiyood dhibaato xogan ku haysay beeraleyda ku dhaqan degmada kamsuuma ee wilaayadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka bashiir muxidiin abu ayman
waa mashruuc ballaaran oo ay iska kaashanayaan maktabka beeraha xarakada shabaabul mujaahidiin ee maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose kaasoo hadda si habsamila kaga socda deegaana ka tirsan degmada kamsuumo oo saaran galbeedka webiga jubba baalayaal tiro badan ayaa ka qayb qaadanaya howlahan lagu xirayo farbiyoodyadan saaran webiga jubba min laga soo bilaabo tuulada faangamuuya ilaa deegaanka koban ee ka tirsan degmada jamaame fartan oo gooneed ilaa iyo boqol iyo lixdan mitir ayaa baabi'inaysay badar ku beeran oo lagu qiyaasay laba kun oo hegtar oo u dhexeeya deegaanada koban iyo faangamuuya waxaase toos hadda loogu guulaystay in la xiro idaacadda islaamiga andalus oo gaartay halka uu ka socdo mashruucan farxiridda ayaa la kulantay dadka deegaanka faangamuuya kuwaasoo si dareenleh u soo dhoweeyey mashruucan ay iska kaashanayaan maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo maktabka beeraha anigoo ka hadala ayuub xasan ureyn shongol mafuula wilaayadu kamaysan dirtay farti oo meel ahayti baal adka la dhahaay fangamoyo meel aan dhahayti ahayti meel iyo la hiri may kale sinku codsudaane mar walbow inani sobooqotan unu dhaloogin way dhalooginna may lambaanye mar walbow isinkoytona codsi kasijeedsadoona iyona codsi sinsijeedsadoona bahashan dhib un dhawayni dhowr mar un hirni meelanka hirni ka gawowni karwayni mar mar walba daradanka dambe wilaayadanka tarbila ninshanta lihiri baali lashani lihiri jabi meela haddana may mudaasana si guud ahaan wilaayada fartan katataagsati an katataagsati an katataagsati sidii la fadaayi way onu may roogne farti fungamoyo farti mayki roogne walaagi ugaasa e iyo amiirka iyo waaliga eh, degmada kamsuuma Eh, nagamba vinomiya anga nonge chizigula nimiye i- ugaas isa ebdi muhina nalongerehe chichu- che- chifigo cha fungamoyo naho chichimale Eh, balan dino kuiva dikutuntuma Eh, cherenge chifungwa hachina wasiwasi male hachina woga male mwakajero mtama wetu na khudhari yetu na chije sawa sawa sidoo kale mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa ka warbixiyey fartan iyo dhibaatada ay ku haysay dadka deegaanka isagoona mahadcelin allah subxaanahu wa tacaala kadib u mahadceliyey xarakada shabaabul mujaahidiin iyo maamulka jubbada hoose anigu ahay nabadoon cabdiqaadir maxamed usmaan libanga may roogne farti la dhahay baal adkeeya ruugne dhammayni gebagaboyni insha allah laku guulaysidi waalige degmada kamsuuma markiinu kacando'ooni ina meeshini dhiboyte waaligaynu insheegni walaayada ungudbii walaayada markaasayto ento koyte meele la hiri laku guulaysidi alxamdulilah khayr allah siyo heer haraka heer walaaya qaas ahaan walaayada jubbada hoose alxamdulilah annagana odayaashii ana idinku faraxsina marka deegaanka dhan lasinku faraxsinya sidoo kale howlahan farxiridda ay si wada jirka u wadaan maktabka beeraha iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxa ay gaareen tuulooyinka bashiir malaamow madiino iyo baardheereyarey kuwaasoo laga xiray dhowr farood oo hoosaga degmada kamsuuma howlahan lagu xirayo farbiyuudyadan ku teedsan galbeedka webiga jubba ayaa ku soo aadaya iyadoo dadka beeraleyda ay u diyaargaroobayaan xilli roobaadka deerta ee nagu soo dhow waad mahadsantahay waa iman weerar khasaare nafeed geystay ayaa ka dhacay gobolka tana river ee dalka kenya xaarta cabdiqaadir ayaa haya tafaasiisha warkan wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa ku waramaya in ugu yaraan ilaa afar ruux lagu dilay ismaamulka tana river weerarkaas oo ay geysteen koox kenyaan ah oo ku hubeysnaa qaansooyin iyo falaaro dhacdada ayaa si gaara waxa ay kaga dhacday degmada bangal waxaana dad kala dilay ku jira cunug shan sano jir ah warbaahinta maxalliga kenya ayaa ku warantay in kooxaha dilka geystay ay isticmaalayeen falaaro sumaysan sidaasna ay ku dileen afar ruux dhacdadan ayaa ku biiraysaa falal kuwan la mid ah oo si maalinleh uga dhaca dalkan booliska dowladda kaafirada ee kenya waxa ay ku guuleysan layihiin in ay sugaan ammaanka dadka kenyaanka ah iyadoo amni daradaas ay la nool yihiin shacabka ku dhaqan dalkaasi kenya ee xukuumadda saldhibeeda ee nairobi waxaa soomaaliya ka jooga kumanaan ciidamo ah oo ay sheeganayso inay ka difaacayaan weeraro uga yimaada dibadda halka maamulka ruuto uu ku guuleysan layahay inuu sugo amniga muwaadiniintiisa islaynaysa iska badaaye weerarada dhiigbaxa iyo dhaqaale burburka u horseeday ee kaga imaanaya mujaahidiinta waad mahadsantahay walaalka xaaris maktabka dacwada wilaayada islaamiga bokool ayaa dowladdiini ah uu soo gebagabeeyey dalaaleyda ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi walaalka cabdiqani maxamed ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey dowladan oo socotay muddo saddex iyo toban cisho ah islamarkaana uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada bokool ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bokool dowladaha waxaa loo qabtay dalaaleyda ka howlgala deegaankaasi kuwaas oo muddadii ay socotay ku qaatay kitaabka alwalaa walbaraa waxaana munaasabadii gebagabada dowladaasi kasoo qaybgalay culimaa udiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta munaasabada kelimadan ka jeediyey sheekh bashiir oo ka mid ah culimada wilaayada wuxuuna raggii dowlada ka faa'iidaystay kula dardaarmay inay cilmigii ay barteen sii kororsadaan tankaleed walaalayaal ma in isdirdaaramaanana meelung maadaama dowra diini ah ka dareerti kitaab la siin akhriyaay ilaahay diinshay la barado in isdirdaaramaana ilaahay nabashay ilaahay amarasi ilaahay qur'aanka may keenay waqul rabbi zidnii cilma rasuul muxamadow may eraase rabbiyow cilmi iin ziyaadi dhaweer ilaahay xoolo may ern owlaad may ern maal may ern martabo kale may erna ilaahay may amarka siiyey rasuulshay sala allahu calayhi wasalam ilaahow iin ziyaadi dhe cilma cilmi ilaahay weydiiso ile walaalayaal cilmaga may unka baaha badangnaa soona anka baahangna hunguriga la aamow soona anka baahangna biyo la dhamow ku dorong yaa cilmaga inka baahangnin cilma laangmayna oo lada kor acmaalaha di la suubi cilmo an lahayna acmaal waltaraasme walaalayaal sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay mid ka mid ah nabadoonada deegaanka wuxuuna dalaaleyda kula dardaarmay inay bartaan cilmiga sharciga ah ardayta maysan lana jazaakum allahu kheer horse mar kasto lana suweero kheerana suweero maylu kufayide wala dunya akhira wala kaliibano meelo mayla ka barada kitaabka alwalaa walbaraa al akhriyay wala agana ay la barin ay le nafte fahang ma ahli wala ad hariiryaas i wala ad goosa shalfaanta faa'iido wiingu kelmada lama hadlo meelo taala wala la shalgadaha iyo bahoolu wala la rogono suugu suug meelan ka dhab badan ama fadna badan ma wala la shalgadawna maal watan naftee ba halaal meerata alwar anila kabarada oo walaacda gadaasa i walaacda gadadaasa i walaacda shalgadaaso faanta naftee faa'iido weyn uma marka maylana ilaahay kitaabka korleen kuala gaaladan ilaahay jibi muslimiinta ilaahay saay ugu dambeyn waxaa dhankooda dowladii ay soo qaateen iyo waxa ay ka faa'iideen ka warramay dalaaleyda iyaga oo sidoo kale soo bandhigay cilmiga ay barteen dadkii dowrada lanfure dalaaleyti laraay ahayni kheyran inin sheegi dowrada maybaa ka saabsan ay tahay ini tuman iyo saddex maal amood socda dadka lanfuraayna dad oo magaalada nisla baryaan arsha kumida tuulooyinka geesgees ha baryaayaan marka kheyr badan nagu faa'iidni insha allaahu hatana maybaa lanaa weliba sii odsaniyadanayaan insha allaahu maybaa unta kulagbeyfada insha allahu hadda ilaahay raallikana madharkii oo muwaalaatulmu'miniin hay mu'miniinta inala hariiri muuqalka الأول كان كود الهجرة هجرية تلين قدر إلى بلاد المسلمين مسلمين بلدامج يولين هجرود وهجروا لا هجرود بلاد الكافرين قال بلدامج لا هجرود والهجرة هي هجر ما لري الانتقال جوروا من بلاد الكفار قال بلدامج لا جور إلى بلاد المسلمين مسلمين بلدامج لا جور لأجل فرار رورو درادين لا جور بالدين دين لا رورو لكن قال هريرو ولا كسو التشبه تشبه بهم قال أشبه في الملبس بس لبسك كشيبها والكلام كلام كشيبها اي وغيرهما وللمدة لأن تشبه تشبه به قال الشيبة يدل ما بكتو سياسة على محبة المتشبه كانوا كشيبة إن جيلنتس به ما غسي dowladan ayaa ku soo aadaysa xilli wilaayadu ay si dardar leh kaga socoto xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taas oo ay ka faa'iidaysteen kumanaan ka mid ah bulshada wilaayada waad mahadsantahay cabdiqani xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan hadda faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa yaasir maxamed iyadoo maalintii toddobiyo tobanaad ay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan si xiriir ah kaga socoto xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxaa xamladaasi si aad ah kaga faa'iidaysanaya qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka ceelwarre oo ay ugu horreeyaan ganacsatada iyo haweenka deegaankaas qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka ceelwarre oo la hadlay idaacaddii islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay inay xamladu soo gaartay islamarkaana ay ka deegaan ahaan dhaqan gelinayaan xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay maxaafadada ceelwarre waana la soo gaarsiiyey si wanaag badana noola soo gaarsiiyey ciddii soo hagaajisay ciddii isku soo dabi riday ilaahay subxaana watacaala ha ka abaalmariyo jumla wa tafsiiran sii noogu soo gudubtayna insha allahu tacala oo qaadan doonaa fasahaadinta carruurta yaryar jiilka soo baxaaya sida taleefanada waaweyn oo kale sida waxyaabaha dhacay dharka dadka ku dhegan oo kale sida toliinkoo kale timanka sida qaldan loo xiirayoo kale waxyaabo badana noogala sheegay oo qalad a diinta islaamkana meel ku dhac ku ah annagana ballan waxaan ku qaadnay hoostana ka xariiqnay inaan dhaqan gelina sida noola soo gaarsiiyey aan u meel marino insha allahu tacaala maxaafadada ceelwarre si fiican wayna soo gaartay maasha allah waxaa ka mid ah in oo la xirto libiska gaaladoo kaleento sidoo kale taleefanada waaweynka kaamirada leh waxaas ayaa nagala reebay al irshaad al umma ilaa sabiili irshaad sidoo kale owlaada islaamiga in lagu barbaariyo khayrka iyo wanaaga sidoo kale ragga iyo dumarka ajaanibta inaysan qalwoonin intaas ayaan ka faa'iidnay maasha allah maxaafadatul ceelware maasha allah wayna soo gaartay al irshaad al umma ilaa sabiili irshaad waxaa ka mid ah taleefanada shaashada ah dharka jilacsan sida gaalada in la isku ekaysiiyo timaha oo sida gaaladoo kale loo jarto waxaa ka faa'iidnay al amru bimacruuf wanahyi cani munkar iyo owlaada islaamka oo lagu barbaariyo diinta islaamka xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili irshaad oo ka kooban shan iyo toban qodob oo muhiim ah ayaa si aada kaga socota wilaayada hiiraan waxayna lajnada wilaayadu u xil saartay gaarsiinta xamlada miyiga iyo magaalooyinka wilaayadu wadaan kulamo joogto ah oo ay la qaadanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoona gaarsiinaya xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay
mahadsanid yaasir walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landros xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu